bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab ma yfعl man أhl bالxaji وأhdى baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yafcalu uu samaynayo man ahalla bilxaji qofkii xaj ku dhawaaqay wa ahdaa xoolana soo kaxeeyey hadyi oo xilliga ka soo kaxeeyey oo xaramka soo geliyey wa bihi qaala abara wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu raaficin can yaxyaa wahuwa bnu aadama can sufyaana wahuwa bnu cuyaynata qaala xadaanii cabduraxmaan bnu lqaasim can abiihi can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigaan la baxnay ayuu yidhi laa nuraa inagoo aanaan arkaynin ila alxaja xaj ma ahane wax kale aan nala mala gelinaynin oo xaj keliya un in la xiranayo sababtana waa soo sheegnayoo iyagu in cumro la xirto fi ashhuri lxur fii ashhuri alxaji waxay waagii jaahiliyada loo aqoon jiray min afjari alfujuur inay tahay sidaas bay marka waxay u malaynayeen in xaj un keliya la xiranayo qaalat waxay tidhi caa-isha falamaa an daafa bilbeyti markuu nebigu kacbadii dawaafay wa beyna safaa waalmarwati safey marwo uu saciyey qaala waxa uu yidhi man kaana macahu hadyun qofkii hadyi maciisa uu yahay oo wado falyuqim calaa ixraamihi ixraamkiisa korkiisa ha ku nagaado waman lam yakun macahu hadyun qofkaan hadyi maciisa uusan ahayn oo aan wadin falyaxlil ha xalaaloobo tarjamada marka waxay tahay xajkii baa loo baxay qofkii xaj ku dhawaaqay xoolana wado ixraamkii u baaqi inuu ku ahaadaa la amray marka macnuhu waxay tahay qofkii xaj ku dhawaaqo xoolana soo kaxeeyo ma xalaal noqonayo ilaa yowmu naxri ugu horeyn markaa unbaa marka hadiga uu qalayo ama uu gowracayo ayuu xalaaloobayaa qofkii aan hadyi wadinna markaas buuba xalaal noqonayaa oo kii aan xoolo wadin dawaaf markuu sameeyo dawaafkii dawaafulquduumka ama dawaafulcumrada u ah dawaafulcumrana u noqonayo waa mutamaticee sacyigii markuu sameeyo kadib waa iska xiranaa ama waa gaagaabsanaya waa xalaaloobaa kaas marka xadiidka qofka muctamirka ah oon hadyi wadin tarjamada soo socoto kusii bayaanin doonaa qaala maa yafcalu man ahalla bicumratin wa ahdaa wuxuu sameynaya qofkii cumro ku dhawaaqay waahdaa hadyina soo kaxeeyey tarjamadan marka waxay tii hore xajkay ku saabsanayd middanna cumrada cumrow soo xirtay xoolihiina xilligu kasoo waday xaramku keenay hadyiga ahaa muxuu sameynayaa isaga goormuu xalaaloobayaa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu xaatimin qaala akhbaranaa suwaydun wa huwa suwayd bnu nasrin raawiyat bni lmubaarak qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can yuunusa waa yuunus bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin can curwata can caa-ishata qaalat kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slama nabigaan la baxnay fii xajati lwadaac xajat lwadaaci dhexdiisa fa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla kuwo ku dhawaaqay bilxaji xaj ku dhawaaqay wa minaa man ahalla bicumratin kuwo cumro ku dhawaaqayna waa naga mid ahaayeen wa ahdaa oo weliba xoolo soo kaxeeyey wa minaa man ahalla bicumratin wa ahdaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi man ahalla bicumratin qofkii cumro ku dhawaaqay walam yuhdi oo aan xoolo soo kaxaynin falyaxlil ha xalaaloobo waman ahalla bicumratin qofkii cumro ku dhawaaqay fa ahdaa oo xoolo soo kaxeeyey falaa yaxilla younan xalaal noqonin ayb waman ahalla bixajatin qofkii xaj ku dhawaaqayna falyutima xajahu xajkiisii ha dhammaystiro tarjamada marka maxalushaahidkeeda meeshaan waayo marka waman ahalla bicumratin faahdaa falaa yaxilla qofkii cumro ku dhawaaqay xoolana soo qaaday ma xalaal noqonayo wuxuu daliil u yahay marka xadiidkan xanafiyada madhabka xanafiyada oo axnaaftu ayaga waxay leeyihiin qofkii cumro soo xirtay waa la kala qaadayaa mutamatica mutamatic xoolo wado hadduu jiro ee qofkaasi mutamatica noocaasa ma xalaaloobayo haddii xoolo uunan soo kaxaynin waayo marka uu xalaaloobayay leeyihi xadiidkanayna ka qaateen musanifka tarjamadiisa iyo xadiidkuna sidaasay tusayaan ayb oo madhab abi xaniifa uu xujo u yahay o ana almuctamira laa yaxilu ida kana macahu hadyun xataa yuhila bilxaji ilaa uu xaj ku dhawaaqo waqtiga hadyiga la gaaro ayb imaam axmedna sidaas uu qabaa laftiisa marka abu xaniifa iyo axmed ayuu xadiidkan xujo u yahay maalikiyada iyo shaaficiyaduna waxay iyagu ku tageen qofka mar hadduu cumro keliya soo xirto fii ashhuri اlxaji waa xalaalo ama xoolaha wado ama yownan wadin wuu xalaaloobayaa wuxuuna ku xalaaloobaa markuu dawaafo sacyina sameeyo tinta waa iska gaagaabinaya taqsiir iyo xalqi bacda sacyi xadiidkan ama riwaayadanna waxay uga jawaabeen sida alimaamu nawowi sharaxa muslimkana uu ku yidhi xadiidkan waa mukhtasar riwaayadan oo riwaayaadka caa-isha waa badan yihiin middan marka waa mukhtasara riwaayaadka ka dambeeya oo muslim keenay iyo midda ka hore riwaayaadka ka horeeyaana laga garana oo waxaa ku jirtay man kaana macahu hadyun falyuhlil bilxaji qofkii haddaba xoolo wado xaj ha ku dhawaaqo maca alcumrati cumro ay la jirto uma laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu labadaba ka xalaalooba hal mar ka dhamaado marka riwaayadan baa waxaa laga ogaaday xadiidkan ana hama maxduufan xadiidkan marka waxbaa xadfan oo go-an riwaayaadkaas kalena laga garanaa waxa go-an marka see loo qadaraa waxaa loo qadaraa waman ahalla bicumratin qofkii cumro ku dhawaaqo faahdaa oo hadyi la imaado xoolo keeno falyuhlil bilxaji mar hadduu cumro ku dhawaaqay xoolana wado xajba haku ha ku daro ha ku dhawaaqo walaa yaxilu mana xalaaloobayo xataa yanxara hadyahu ilaa hadyigiisa uu gowraco marka khulaasada iyaga ta'wiilkooda iyo warkooda wuxuu yahay qofkii cumro ku dhawaaqayo xoolana wado xaj ha ku daro markuu xaj ku daro qaarinuu noqonayaa markuu qaarin noqdana ma xalaaloobayo ilaa uu ka gaaro ilaa uu ka tago maalinta tobnaad uu gaaro oo uu marka halkaa ku hadigiisa uu ku gowraco sidaasay marka qolooyinkaana marka xadiidkan ay uma u fasirayaan ayb waa jiraan marka bacdi ahlilcilmi oo dhahaya ta'wiilkaas waa baciid iyo sida shawkani iyo kale haddana laakiin waxaa un la ogyahay dadkii cumrada keliya xarma yacni xarmaday ama xoolaha wadeen ama yaynan wadin cumradiisu isaga waxay ku eg tahay intaa un saciga inuu sameeyo dabadeed xeerto xoolahan oo wado xajka waay marka hadyiga xajka ayuu noqonaa marka waa in haddii waa inuu xajkii ku daraa si uu qaarin u noqdo hal acmaal labadiiba ay usoo hoos galaan hadhowna marka maalinta tobnaad ka hor ounan u xalaaloobin ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdillaahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa abu hishaamin bacdi nusq abu haashim ay qorayaan waa abu hishaam almugiiraة bnu salamta almaqzuumiyu wahuwa hiqat habtun qaala xadaanaa wuhayb bnu khaalidin wahuwa albasriyu hiqat habtun lakinahu tagayara bakara can mansuur bni cabdالraxmaan can umihi waa safiyaة bintu shayba can asmaءa binti abi bakrin qaalat qadimnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigaan la soo galnay muhiliina bilxaji annagoo xaj ku dhawaaqayno falamaa danownaa min makata markaan kusoo dhowaanay qaala rasuulu llahi sal l slam man lam yakun macahu hadyun qofkaan xoolo wadin falyaxlil ha xalaaloobo waman kaana macahu hadyun qofkii wadana falyuqim calaa ixraamihi ixraamkiisa ha ku baaqi ahaado laakiin qoladan hadda marka imaamu nasaa-i isaga fiqigiisu waxa uu yahay cumuumka waman kaana macahu hadyun ayaa la yidhi waa nakiro oo shardi uu ku jiro tacumu qofkii hadyi wado ama muxrim ama ha ahaado mutamatic ama ha ahaado qaarin ama ha ahaado mufrid cumuumkaasuu marka halkan soo geli rabaa marka laakiin haddaad fiiriso cumuumka waxaa khasisi karo hadalkeedii horeoo qadimnaa maca rasuulillaahi sal ll ly slama muhilliina bilxaji ayay tiri marka dadkan uu nebigu kala qaadayo uu leey ninkii xoolo wadana hayownan xalaaloobin ninkii xoolo aan wadinna ha xalaaloobo waa qoladii xajka soo xiratay ama xajkaasi mid cumro la socdo ha noqdo qaariniin ha ahaadaan ama xaj mufrid oo yani mufridiin ha ahaadaanoo xaj keliya ha noqdaane kuwa unbuu ku dhacayaa xadiidkan qaalat wa kaana maca zubayri zubayr maciisa waxaa ahaa hadyun hadyi xoolou waday faaqaama calaa ixraamihi ixraamkiisii buu ku baaqi noqday walam yakun macii hadyun aniga xoolo ma wadin faaxlaltu waan xalaaloobay falabistu hiyaabii dharkaygaan labistay watadayabtu min tiibii waxaan isku udgiyey barafuunkayga oo yacni waa xalaaloobay bay ka wadaa uma jalastu ila zubayri zubayr xaggiisaan u fariistay yacnii agtiisa ay cinda zubayr faqaala istakhirii canii iga dib mar buu yidhi ile waa muxrim isagee faqultu waxaan idhi bay tihi atakhshaa an ahiba calayka ma waxaad ka cabsanaysaa inaan kugu soo boodo yacnii waxay leedahay qofka muxrimkaa dabcan isagana wuxuu istakhirii canii uu u leeyahay de wuxuu rabaa yacnii inuu ku dhaco ma rabo waayo waa muxrim ixraamkuna intuu baaqi ku yahay waa muxaramaadkii jimaaca ka mid ahaa weliba waxyaabo adag uu laasimsadaa ayb iyada laakiin muxrimad ma ma aynan ahayn markaasuu sidaa hadalkan sidaasaa keentay marka marka tarjamada xadiidkan meeshuu ka mudaabaqeynayo waman kaana macahu hadyun falyuqim calaa ixraamihi lama kala qaadinuu u wadaa isaga marka alimaamu nnasaa-i laakiin hadalka ka horeeyey muqadamada oo qadimnaa maca rasuulillahi sal l slama muhiliina bilxaji ay leedahay iyo kuway halkaasaa marka halkan soo gelayn ayaa lagu qeydi karaa qaala alkhudbatu qabla yowmi tarwiya maalinta yowmu tarwiyada ka hor khudbada ah maalmaha xajka magacyay leeyihiin yowmu tarwiya waa maalinta sideedaad waaye oo mina iyo xaggeeda loo baxayo camal maalintaa yowmu tarwiya la qabto waajib ah oo aan ka ahayn ixraamka la xarmanaayo ma jiro oo mabiidka mina la baryaayo salaadaha lagu dukanaya iyo kulligood waa sunan kuwaas mustaxabaad maalinta ku xigto sideedana oo sagaalaadkana waa yowmu carafa maalinta ku xigtana waa yowmu naxri ama yowmu lxaji alakbar maalinta kow iyo tobnaadna yowmu lqari ayaa la yidhaahdaa waa maalinta xaajiga oo dhan oo mina jooga xujaajtoo dhan maalinta labaiyo tobnaadna waa yowmu nafri lwal waa bixitaanka hore maalinta saddex-iyo tobnaadna waa yowmu nafri athaani ayb marka hadda wuxuu rabaa inuu tarjamto khudbooyinka xaaji yani xajka laga akrinayo oo dadka marka xujaajta wado mas-uulka ka ah yacni mas-uulka ka ah manaasigta iyo ay akrinayaan imaamku akrinayo ayuu rabaa inuu ka hadlo marka wuxuu tarjamtay maalinta yowmu tarwiyo ka horeysa toddobaadka maalinta toddobaad khudbada la akrinayo wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala qara'tu calaa abi qurata muusa bni taariqin wahuwa muusa bnu taariq azabidiy waa bifatxi zaayi hiqat yugrib rawaa lahu nasaa-iyu faqad sitada nasaa-i unbaa u wariyo can ibni jurayjin qaala xadaanii cabdullaahi bni cuhmaana bni khuhaym ninkan markaa cabdullaahi bni cuhmaana bni khuhaym alqaariy weeyaan nisbatan ilaa qaarata qoladaas almakiy abu cuhmaan saduuqun marka imaamu nasaa-ida wuxuu dhihi doonaa laysa bilqawiy gadaala arkayna riwaayo kale uu leeyahay oo tahdiibka ku taallo tahdiibu tahdiibka iyo tahdiibulkamaalka iyo oo waxaa laga wariyey nasaa-i inuu ninkan riwaayo kale uu ku tawfiiqiyey oo uu yidhi hiqatun akharu ahli ahli aimati aljarxi watacdiilna waxay u badan yihiin inuu maqbuul yahay maqbuul waxaan ujeedaa hadda kii isdilaaxa ahaa maahane ama waa saduuq ama waa hiqa inay yidhaahdaan ay u badan yihiin cabdullahi bni cuhmaan bni khuseyn ayb muslimna waa u wariyaa bukhaarina tacliiq ahaan uga soo saaraan qala xadaثnي cbdاللahi بn cثman bn khusaym an bn can abi الزubayri abu zubayr almaki mxamed bn mslim can jaabirin ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama xiina rajaca min cumrati اljiciraana cumradii jiciraana markii uu kasoo laabtay bacatha abaa bakrin abu bakr buu diray cala alxaji xajkii ayuu ku bixiyey korkiisa yani amiir buu ka yeelay waayo sanadkii sagaalaad dadkii xajinayey fa aqbalnaa macahu waa la soo qaabilnay waa la soo tagnay xataa idaa kaana bilcarji meesha carji layraa markuu yimid alcarj marka waa mowdicun min acmaali lfurc furc meesha la yiraahdo ayay hoos tagtaa ayb marka wuxuu leeyahay huwiba bisubxi salaadii subax baa la aqimay uma istawaa dabadeed marka waa ekaaday oo waa istaagay oo waa sinaaday liyukabira inuu allahu akbar yidhaahdo fasamica wuxuu maqlay alragwata olol ayuu maqlay olol alragwa marka la yidhaha ragwatun waa masdaru waa masdaru mara hal mar ololitaanuu maqlay rugwatunna waa loo dabdiyey marka rugwatun la yidhaahna waa ismigii waa magaca marka yacni waay sidaas noqonaya labadaaba waa loo dabdiyey qaarna waxay sheegaan fasamica riqwata riqwatan marka la yidhaahna masdaru hey ay noqoneen ayb hab ololitaan ayuu maqlay fasamica raqwata ololitaan hal mar ololitaan uu maqlay hal ololaysa markaa weliba gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa sawtu dati اlkufi geela loo isticmaalaa ruqaa ama raqwada khalfa dahrihi gadaashiisa dhabarkiisa gadaashiisa uu ka maqlay fawaqafa cala اtakbiiri takbiirtii buu joojiyey faqaala waxa uu yidhi hadihi tani ruqwatu naaqati rasuuli اllahi sal ly slam aljadcaa-i hashii nebiga ee jadcaa ahayd ololkeedii waaye laqad badaa laqad badaa lirasuuli llahi sal ly slama fi lxaji markaa wuxuu yihi nebiga sal ly slama xajka sha'nigiisa waxbaa usoo daahiray yacni armuu nebigu soo baxay oo uu yimiduu ka wadaa falacalahu an yakuna rasuula allahi an yakuuna rasuula allahi sal l slam waxaa laga yaabaa inuu yani sawdkaani ama qofkaani uu yahay rasuulallahi sal l slam fanusaliya macahu aan la tukano markaa isaga faidaa caliyun waaba cali radia allahu canhu calayha hasha korkeeda uu yahay faqaala lahu abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu ku yidhi amiirun am rasuulun amiir miyaa tahay mase ergey lasoo diray oo fariin loo soo dhiibay qaala waxau yidhi laa maya bal amiir ma ahi bal rasuulun waxaan ahay rasuul ergey lasoo dirayaan ahay nebigan fariin baan nebiga ka wadaa waxaan gaarsiinayaa ciddaan u wado amaa xajka imradiisa iyo maamulkiisa adaa haya weli ayb arsalanii rasuulullahi sal ly slama bibaraa'ata nebiga suuratu baraa-a u ila soo diray aqra'uhaa cala nnaasi dadkan korkooda ku aqrinayaa fii mawaaqifi alxaji xajka meelaha ay joogjoogaan iyaan ugu aqrinayaa dhexdooda faqadimnaa makata makaan soo galnay marka sababtou cali u doortayna waxay tahay caadat alcarab ayaa waxay ahayd haddii ballan laga baxaayo ama wax soo kordhaan cidda ballanta in laga baxay sheegayso yacni ballantu inay dhammaataan ujeedaa cidda sheegayso waa inay noqotaa qofkii ballanta galay ama dad dadka ugu dhow cali marka sababtaasaa loo soo diray faqadimnaa makata makaan soo galnay falamaa kaana falamaa kaana qabla tarbiya qabla tarwiyati yowmu tarwiya ka hor markay ahayd biyowmin maalin qaama abuu bakrin radia allahu canhu abuu bakr waa istaagay fakhadaba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey halkan waa maxalu shaahidka marka faxadatahum can manaasikihim manaasigtoodii buu ka shee ayuu u sheegay xataa idaa faraqa markuu dhammeeyey qaama caliyun radia allahu canhu cali waa kacay faqara'a cala annaasi baraa'ata ayuu ku aqriyey xataa khatamahaa ilaa uu dhammeeyey uma kharajnaa macahu waa la baxnay haddana abuu bakr xataa idaa kaana yowmu carafata markay ahayd qaama abuu bakrin waa kacay fakhadaba annaasa dadkiibuu u qudbeeyey faxadatahum can manaasikihim acmaashoodii ayuu marka u sheegay xataa idaa faraqa markuu dhammeeyey qaama caliyun cali waa kacay faqara'a cala annaasi baraa'ata ayuu ku aqriyay dadka korkooda xataa khatamahaa uma kaana yowmu naxri ayaa ahaaday faafadnaa dawaafulifaadii baan sameynay falamaa rajaca abuu bakrin markuu abuu bakr soo noqday khaطaba annaasa dadkiiba u khudbeeyey faxadatahum can ifaadatihim buu uga sheekeeyey wa can naxrihim iyo gowracoodii yani markaan faafadnaadu markay kasoo baxeen mina xagga ee musdelifa habeenkii ay soo baryeen markii ay kasoo baxeen oy kasoo shubmeenoo ramyiga usoo socdaan ayuu u qudbeeyey marka meeshaas marka waxaa ku jirto hadda saddex qud baan haynaa midna waxay tahay qabla yowmi tarwiya midna waa yowmu carafa midna waa maalinta tobnaad falamaa faraqa marka maalintaa tobnaad manaasi wuxuu barayaa marka waxyaabihii la xiriiray habkay u tuuro lahaayeen iyo waxyaabahaas falamaa faraqa markuu dhameeyey qaama caliyun faqara'a cala annaasi baraa'ata xataa khatamahaa falamaa kaana yowmu nafri alwal maalintay ahayd yowmu nafri alwal waa maalintee waa maalinta labiiyo tobnaad qaama abuu bakrin waa kacay fakhaطba annaasa faxadatahum maalinkaa marka dadka waxaa loo sheegayaa qaabka ay u baxayaan iyo siday u tuuranayaan iyo ile dadaa baxaya faman tacajala fii yowmeyni falaa idma calayhi waman taأhara falaa idma calayhi faxadatahum wuxuu u sheegay kayfa yanfiruuna siday u baxayaan wa kayfa yarmuuna say u gananayaan maalintaas facalamahum manaasikahum manaasigtoodii buu baray falamaa faraqa markuu dhameeyey qaama caliyun cali waa kacay faqara'a cala annaasi baraa'ata xataa khatamaha marka afar wuxuu sheegay qabla yowmi tarwiya yowmu carafa yowmu naxri yowmu nafri lwal afar qud buu sheegay bacdi ahlilcilmina shanay ka dhigaan qudbooyinka oo midda shanaad waxay uga dhigaan yowmu lqari lafteeda in qudbo uu akhriyey bacd ariwaayaat ama axaadiid abu daawuud iyo ku jirtana waa sheegayaan yowmu lqarida yani yowmu naxri yani min qadi yowmi naxri yowmu naxri berideedana waa qudbeeyey nabiga sal l slam marka ama midda yowmu naxridana inuu qudbeeyeyna waa caddahay marka shanay saa uga dhigaan marka qudbooyinka qaala abu cabdiraxmaan ibnu khusaymin cabdullahi bn cusmaan bni khusaym laysa bilqawiyi fi lxadiidi xadiidka kuma xoog badna wainamaa akhrajtu hada lahu kan ayaan soo bixiyey isagaan usoo saaray riwaayadan xadiidkan lianlaa yujcala saan looga dhigin ibnu jurayjin can abi zubayr waayo jaadada sida jaadada ee la yaqaan waxay tahay ibnu jurayj abu zubayr wax waa ka wariyaa marka waxaan riwaayadan u keenay uu leeyahay xadiidku inuunan ahayn ibnu jurayj can abi zubayr ee bal beynahumaa beynahumaa waasitatun in waasita ay u dhexaysa labadooda oo ah cabdullaahi bnu cuhmaan bnu khuseym sababtaasaan u keenay uu leeyahay waayo riwaayada jaadada mar walbo waxaa ka yimaado dadku waxay is yidhaahdaan ninkan la dhexgeliyey ibnu jurayj iyo abu zubayr armowba qalad ay tahay waham ay tahay inaynan ahaynaan u keenay buu leeyahy riwaayada hadda ka horna waxaan soo marnay ibnu xajar inuu leeyahay inuu lahaa riwaayada jaadada mar walba khilaafsan iyada ayaa haddii nin xaafida uu keeno iyadaa sawa ayaa ayaa waxay noqonaysaa sawaab waham ma aha qaladna ma aha sababtoo ah ninkan xaafidkaa wuxuu jaadada uga leexday laabudda dabdiyaa jiro laabudda min dabdin ayb marka sababtaasaan u keenay buu leeyay wamaa katabnaahu xadiidkan mana aanan qorin ilaa can isxaaqa bni ibraahim isxaaq bnu raahuuya un baan ka qornay oo isxaaq keliya un baan ka wariyey buu leeyahy xadiidkan wa yaxya bnu saciidin alqaطaan yaxya bnu saciid lam yatruk xadiida bni khusaym ibnu khusaym xadiidkiisa kama tegin walaa cabduraxmaan cabdiraxmaan ibnu mahdina kama tegin meeshaanna marka mas'alo kalea jirto waxaad waxaa aada musطalaxa ugu jirto alimaamu الnasaa-i shardigiisa inay ka mid tahay anlaa yatruka axada xataa yatruka aljamiic qof inuunan ka tegin ilaa ay dad ilaa ay dhammaan ka tagaan dhammaantaasna waxaa lagu fasiraa a'imada jarxiga iyo tacdiilkaa laba labo laysku qaabiliyaa masalan yaxya bnu saciidin alqataan iyo cabdiraxmaan bnu mahdi waa isku dabaqo abu xaatim iyo abu abu zurc oo kale waa isku dabaqay noqonayaan yaxya bnu maciin iyo imaam axmed marka isa isaga wuxuu leeyahay marka mid kastaana mutashadid iyo wuxuu isugu jiraa marka muctadil ninka ay marka ninkii muctadilka ahaana uu ka tegey mutashadidkiina ka tegey waa ka tega alimaamu nasaa-i haddii marka midka muctadilkaa uu xujaystay kan mutashadidka uu ka tegayna ma ka tegaayo laakiin markay labadoodaba ka tagaan ninkan inuu uu yacni jarxisan yahay aa ka cad meesha marka halkan wuxuu leeyahay inkastoo yaxya bnu saciidin alqataan iyo cabdiraxmaan bnu mahdi aynan ka tegin cabdullaahi bni cuhmaan bni khusaym oo ay iyagu ka wariyeen haddana anigu waa ma soo qaadayo ninkan daci dacfigiisaan caddaynaa sababtu maxay tahay ilaa ana caliya bna almadiniyi caliy bnu lmadini qaala wuxuu yidhi ibnu khusaymin munkaru lxadiid caliy bnu lmadini baa saa yidhi wakaana caliyu bnu lmadiniy khuliqa lilxadiid caliy bnu lmadinina wuxuu ahaa nin xadiidkaba loo abuuray waa ninkuu imaamu lbukhaari uu yihi ma staskartu nafsii cinda axadin ilaa cinda caliy bni lmadini yacni qof aan is iraahdo agtiisa waa ku yar tahay oon isku yaraysto oo aan aada yacni isugu yaraysto agtiisa ma jirin ilaa caliy bnu lmadini maahan yani xifdiga iyo cilalka aqoonta oo u lahaa iyo wamaa ilaa dalika marka alimaamu nasaa-i wuxuu leeyahay caliy bnu lmadini baa munkaru lxadiid yidhi isagaana ka raajaxsan buu leeyahay yani ka tegis la-aanta ibn cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo yaxya bnu saciidin alqataan faaid meeshaas qaala almutamaticu mataa yuhilu bilxaji mutamatica goormuu xajka ku dhawaaqayaa u xirana wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalid qaala xadaanaa abdlmalik bnu cabdulmalik can caطaa waa cabdulmalik bn cabdilcaziz bni jurayj can caطaa'in can jaabirin qaala qadimnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigaan la soo galnay liarbacin madayna afar markay ka tagtay min dilxija faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi axilluu xalaalooba wajcaluuhaa cumratanna ka dhiga fadaaqat bidalika suduurunaa arrintaa laabaheenni baa la ciriirtiyoontay wa kabura calaynaa waa ku weynaatay korkeenna fabalaga dalika الnabiya slى اllahu عalayhi waslm arrintaa nabigay gaartay faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha الnaas dadow axiluu xalaalooba falowla اlhadyu hadyiga haddii ounan jirin usan jiri lahayn aladii macii hadyiga aan wado la facaltu midla aladii tafcaluun waxaan samayn lahaa wixii aada samaynaysaan oo kale faaxlalnaa waa xalaalownay xataa wadin xataa wadi'na الnisaءa ilaan haweenkii u tagnay oon jimaacnay wafacalnaa maa yafcalu اlxalaalu waxaa qofka xalaasha uu samaynayo aan samaynay xataa idaa kaana yowmu tarwiyati markay ahayd wajacalnaa makata makana aan yeelnay bidahrin dhabar ay bidahrinaa yani yowmu tarwiya markay ahaydoo makana aan dhabarkeenna yeelnay oon gadaal iska marino oon mino u soconno labaynaa bilxaji xaj ayaan ku dhawaaqnay marka maxalu shaahidku waxay tahay qofka mutamaticaa xajku wuxuu ka xiranaa maka dhexdeeda markuu maka ka baxayo mino uu u socdo ayuu xajkiisii uu xiranaa taasaa marka laga qaadanaya waqtiga uu xiranayo goorta uu xiranayana waa yowmu tarwiya xataa idaa kaana yowmu tarwiyati maalinta sideedaad marka maalinta sideedaad xirashada la xiranayo waajib ma aha haddii maalinta sideedaad ounan xiraninoo lixaad iyo toddobaad iyo shanaad iyo afaraad oo xirto waa yeeli karaa waa xiro karaa dembi ma aha qaladna ma aha keliya wuxuu ka tegay afdalkii waayo aayaddu waxay leedahay alxaju ashhurun macluumaat waqtu lxaji ashhurun macluumaat qofkan marka mar haddiiba bilihii xajka lagu jiro xaj waa u xirmi karaa waana waana ka ansaxayaa aayaddaana daliil u ah amaa in maalinta sideedaad ou xirto ficilkii nebiga waayo u dadkana hadalkii nebiga sidau dadka kula taliyey waayo waajib laakiin markaas ma aha ayb mararka qaar waxaa dhacdo dadka qaar mutamaticiin ah yaa laga yaabaa inaysan hadyigii haysanin ama xoolihii wuxuu rabaa marka inuu soomo saddex maalmood xajka toddobana uu ku soomo gurigiisa faman lam yajid fa siyaamu halaaثati ayaamin fi lxaji meeshaas marka xajkii dhexdiisii marka la yidhaha madhabka shaaficiga oo kale waxay leeyihiin marka wuxuu ama wuxuu yahay isagoo xajkii ku guda jira inuu soomo marka marka haddii uu soomaayo waa in saddexdaas maalmood yacni inuu xarmado oo isagoo muxrimoo xajkii ku guda jiro in soonkii uu dhaco dadka qaar baa marka waxay sameeyaan lixda iyo toddobada iyo sideedda lixduu xiranaa marka xajka si uu marka u soomo lixda toddobada sideedda isagoo xajkiina ku jiro ilaa waa u xiran yahay marmar marka waxaan aragnaa dad ku qaylinayo ama diidayo dhahayo saan sunnadii maaha waqtigan lama xirta iyo ama dhahayaba qaarkood ka dhaafaba waxaan ka baxo dharkaaga iska gasho sideedda xiro middaasaa kasii daran sababta oo qof dhan oo xarmaday in uu xarmashadii ka baxo isagoon dhammaystirin xajkii oo atimu alxaja waalcumrata lilahi seleela waxa wax aan aada loogu fiirsanin waayo marka qofku qablahaa waa xiro karaa mar haddii ashhurulxajka lagu jiro xaj waa u xirmi karaa laakiin sida afdalkaa waxay tahay inuu maalinta sideedaad iska xirto ee saddexdan maalmood inuu soomo rabana ayaa mutashriiq uu soomi karaa laakiin madhabka shaafici saas ma aha ayaa mutashriiq lama soomi karo laakiin xadiidka ibnu cumar iyo caa-isha wa waxaa ku ansaxday in saddexda maalmood laga dhiga karo ayaa mutashriiqa qaala maa dukira fii minan mina dhexdeeda wixii mino lagu sheegay shanigeeda ayb mino maxay yani fadligeeda ama shanigeeda wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu slmta wاlxariث bnu miskiini qira'aة عlayhi waana asmacu can ibni اlqasim qala xadaanii maliku can mxamed bni cmr bni xalxalata اdu'liy wayuqaalu addiiliyuna waa la yidhaahdaa hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu wamuslimu abu dawuuda wالnasaئiyu can mxamed bni cimraan alanصaariy ninkan marka mxamed bni cimraan alanصaari ibnu xajar wuxuu yihi shaykhu lmxamed bni camr bni xalxalata majhuulu rawaa lahu nasaa-iyu ninkan marka jahaalaa ku sugan can abiihi aabihi marka waa cimraan alansaari maqbuulu rawaa lahu nasaa-iyu isaga laftiisa mutaabacu u baahan yahay qaala waxa uu yihi cadala ilaya cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bni cumar ayaa ilaa xaggayga usoo leexday wa ana naasilun anoo mid degaaya ah taxta sarxatin geed weyn sarxada marka waa alkhaliil bnu axmed alfarahidi waxau yidhaha sarxatu ashajaru tiwaal waa geedda dheer waayo alladii lahu shucabun wadilun laamo iyo harna leh hoosna marka anoo geed weyn degayo oo biariiqi makata maka jidkeeda ayuu igu soo leexday faqaala wuxuu yidhi maa anzalaka maxaa ku dejiyey taxta hadihi shajarati geedan hoosteeda qultu waxaan idhi anzalanii diluhaa hooskeedaa idejiyey yani hooskaan rabaa qaala cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi idaa kunta bayna alakhshabayni haddii labada buurood dhexdooda aad tahay alahshab alakhshabu waa aljabalu alcadiim waa buurta weyn hadda marka akshabeynkan labada buuroodee mina ay ku dhex jirto hadda ma ahan akshabeynka maka ma aha abu jabal abu qubay jabal abi qubays iyo ma aha iyo jabalaxmarka ma aha haddii aada marka meeshaa aad tahay min minan mina xaggeeda aa ka tahay wa nafaxa biyadihi gacantiisiibuu tuuray naxwalmashriqi qorax soobax buu gacantiina u tuuray fa ina hunaaka meeshaasi waadiyan tog ayaa ah yuqaalu lahu la yidhaahdo asurabatu asurabatu yuqaalu lahu surabatu ra-da waa shidan tahay marka ayb wa fii xadiidi alxaariثi waxaa ku jirtay ile laba sheekhu ka warinaa moxamed bnu salama iyo alxaariث bnu miskiin wa fii xadiidi alxaariثina yuqaalu lahu yuqaalu lahu siraru aada u dabdiyey marka labada sheekhba sida ugu kala maqlay bihi sarxatun geed weyn ayaa ah sura taxtahaa hoosteeda waxaa xudunta looga gooyey sabcuuna nebiyan toddobaatan nebi marka sura taxtahaa ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu yidhi laba macnaa ku jirta almacna alwal waxa uu yahay sura bimacnaa waxaa loo yacni xudunta waxaa looga jaray xudunta waxaa looga jarayna waxaa laga wada waxaa ku dhashay ilaa qofka meeshuu ku dhashaa xudunta looga jaraa soo maa marka macnaheedu waxay tahay geeddaa hoosteeda toddobaatan nebiyaa ku dhasheen macna waa sidaas macno labaadna imaamu maaligaaba laga wariyey macnaha labaad waxay tahay sura waxaa lagu farxad geliyey taxtahaa hoosteeda sabcuuna nebiyan toddobaatan nebi see loogu farxad geliyey nebinimadaa lagu siiyey meeshaas ayb oo macnuhu marka waxay tahay ucduu bimaa sarahum waxaa la siiyey wax farxad geliya waaxidan bacda waaxidin ayb ama iyagoo wada jiro ayb ama in laga wado marka taxta hoosteeda ayaa nebinimadii lagu siiyey ilaa farxad iyo suruur waayo nebinimadii wax lagu farxo macnahaasuu marka sheegay xadiidkan marka ninkan moxamed ibnu cimraan al ansaari baa ku jiro majhuulna waayo sida ay ibnu xajar iyo keyrkiiba ay sheegeen axmed shaakir asheekh axmed shaakir isaga wuxuu yidhaahdaa yani musnadka taxqiiqa uu musnadka ku sameeyey xadiidkan wuxuu leeyahay isaga waa waa xasanina sababkana wuxuu leeyahay ninkan yacni ibnu xibbaan ayaa tawhiiqiyey imaamu maaligna waxbuu ka soo saaray waana maday imaamu maaligna reer madiine aada u kala yaqaanay oo waxay leeyihiin nin baa la su-aalay markaasuu wuxuu yidhi hal ra-aytahu fii kitaabii kitaabkayga ma ku aragtay maya haddii uu hiqo ahaan lahaa low kaana hiqatan la ra-aytahu fii kitaabii buu yidhi culimada marka meeshaa waxay ku tawjiihiyaan hadduu qofku yahay madeni ama hadduu qariib yahay waa looga fiican yahay isaga laakiin qofka madeniga ah waa qofu aada u yaqaano marka waxay leeyihiin ninkan waxaa ku filan imaam maalik inuu muwada-a uga soo saaray haddana uu madeni ansaariya uu yahay iyo ibn xibbaan tawhiiqiisa waxbuu isku leexleexiyey isaga ayb marka xadiidka laakiin in badanoo iyagana culimada ka mid a xadiidka ninkanay ku daciifinayaan isagaana la gooni ah dabcan ayb weliba imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi laa yudraa man huwa walaa abuuhu xataa aabihii jahaalaa ku sugan ayb alxaafid ibnu cabdilbar xadiidkan marka markuu sheegayo waxa uu yidhi fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi daliilun cala atabaruki bimawaadici alanbiyaai waasaalixiin xadiidku wuxuu daliil u yahay buu leeyahay meelaha ambiyada iyo saalixiinta mawaadicdooda wa maqaamaatihim iyo maqaamaadkooda wa masaakinihim iyo meelahay degeen in la barakayso karo wa ilaa haadaa qasada cabdullahi bni cumar buu yidhi sidaasuuna cabdullaahi bni cumar u wadaa meeshaan u qasday oo wuxuu leeyahay macnaha maa dukira fii minan baa la yidhi minan waxay ku qiimiga lahayda halkan marka lagu sheegay waxaana loo keenay in ma amaakintaasi qofku uu markaa aahaarteeda iyo uu barakaysto sidaasuu leeyahay nacam iyadoo meel kamida tamhiidkuna uu leeyahay yacni sidan marka tamhiidkuu ku yidhi laakiin khabarkan ama xadiidkan daciif waayo waa aragtaan xujo ma noqon kara marka haaniya low saxa haddii uu ansaxo ibnu cumar na sidaas uu u qasday aabbihiisaa khilaafayba khaalafahu abuuhu cumar bnu lkhadaab xaggee ku khilaafay waa soo marnay wuxuu ku khilaafay geeddii nebigu uu kula mubaayacooday asxaabta qur-aankana ilaahay ku sheego laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara geeddaas hoosteeda marku arkay cumar dad salaada ula qasdaaya oo raadsanaya geeddaas iyo riwaayaadka waa tii ayay leeyihiin qaarkood waa wuxuu amray cumar in la jaro geeddaas wuxuuna yidhi inamaa halaka man kaana qablakum ama inamaa ahlaka man kaana qablakum tatabucuhum aathaara anbiyaa'ihim dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay raacitaanka ay meelihii ambiyadoodii ay fariisteen ay raacraacayaan waa kii cumar sidaa yidhi bukhaarigana waxaa ku sugan sanadii dambe inay saxaabadii meeshii markay soo mareen geeddii waa aqoon waayeen ama waa la gooyey ama geedaa kala ku agbaxay markaasay aqoon waayeen waa lagu farxad geliyey asxaabta arrintaas ibnu xajar markuu fasirayo wuxuu yidhi sababta loogu farxad geliyey waxay tahay waxaa laga cabsaday in lagu fidnoobo oo dur iyo nafci laga ictiqaadiyey hadhow marka saxaabadaas waxay ku farxeen iyo cumar aragtidiisa ayaa tan marka khilaafayso haddiiba cabdullaahi bni cumar uu saa u qasday haddii marka khilaaf uu meeshii yimaadana haddee cumar iyo saxaabada meeshay u badan yihiin in la qabsadaa yaa marka fiican waayo si gaar uu nebiga cumar iyo abubakar iyo uga dardaarmay cumarna waa khulafaa uraashidiinku ayuu ka mid ahaa ayb si kastoy tahay tabaruguna waa dhici kartaa inuu sababo marka dambe ictiqaad oo dur iyo na iyo nafci hadhowna marka shirkigii sidaa inuu ku yimaado waa suuragal laakiin bimujarad hadda tabarugaas waa shirki ma la dhahaayo isaga marka bimujarad tabarugu shirki ma ahan laakiin sababa uu noqon karaa oo dadku qoladan hadday iyagu wax og yihiin waxaa laga yaabaa qolada ka dambayso inay marka dambe u arkaanba geedku in khaasiyo leeyahay meelaha inay khaasiyo gaara ay leedahay iyo waxyaabahaas ayb meeshaa marka iyadana tacliiqaas baa ku jira wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu xaatim bni nucaymin wahuwa almarwasiyu hiqat nasaa-in baa u wariyo qaala akhbaranaa suweydun qaala akhbaranaa cabdullaahi ibn lmubaarak can cabdilwaari hiqatun ay wahuwa hiqatun cabdilwaari bni saciid qaala xadahanaa xumaydun alacraj can moxamed bn ibraahim altaymiy can rajuli minhm yuqaalu lahu cabduramaan bni cabduraxmaan bnu mucaadin qaala khaطbanaa rasuulu اlahi sal l slam biminan nebiga minuu noogu qudbeeyey fafataxa allahu asmaacanaa ilaahay wuxuu furay maqalkeenna xataa in kunaa xataa in hushaniye kunaa waxaanu ahayn lanasmacu inaan maqlaynay maa yaquulu wuxuu dhahayo wanaxnu fii manaasilina meelihii aan deganayn annagoo ku sugan yani ilaahay baa dhegihii noo furay oo hadalkaa nebiga meelihii aan mino ka deganayn annagoo joogno ilaa aan maqlayno oo mucjizaa marka ku jirto fadafiqa nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu gudagalay yucallimuhum inuu baraayo manaasikahum acmaashooda xataa balaqa aljimaara ilaa uu soo gaaray dhagax tuurkii faqaala waxa uu yidhi bixasa lkhadfi dhagaxa yacni tuura bixasa lkhadfi ku tuura irmuu bixasa lkhadfi irmuu baa u qadaran farganka ama finiinka dhagaxiisa oo kale ku tuura wa amara almuhaajiriina muhaajiriintii wuxuu amray an yanziluu inay degaan fii muqadami lmasjidi masjidka hortiisa waa masjid lkhayf wa amara alansaara ansaarna wuxuu amray an yanziluu fi lmasjidi inay masaajidka dhexdiisa degaan marka waxaa laga qaadanaya wa amara alansaara an yanziluu fi lmasjidi saasa ii taallo nusakha qaar baa marka mu-akharkaa iyo waxaa dhigayna wuxuu leeyahay zaada bacdahu fi daal wasaad mu-ahar saadka gadaashiisa ayb laakiin nusakha badanaa an yanziluu fi lmasjidi bay dhigaan waxaa laga qaadanaa meeshaas marka xaajigu inuu mino degaayo mabiidkaas mino in la baryaana de maalmaha habeenada habeenka kow iyo tobnaad iyo habeenka labayo tobnaad waa waajib ilaa de ciddii laga ruqseeyeyoo rucaaddii iyo dadkii asxaabul acdaarka maahan waxaa laga qaadanayaa sidoo kale imaamku inuu dadkiisa uu kala dejiyo oo isagu marka meelaha munaasabka u kala ah oo intuu u fiiriyo uu dejiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa acmaasha inuu baro dadka qofka mas-uulka ka ah xajka dadkii acmaashoodii inuu baro oo uu meelaha marka ku baro oo weliba aada loogu dadaalo manaasigta dadka in la baro maalmahaas yacnii wixii tawxiidka ka soo haro manaasigta in la baro waa markaas waayo haddii aan la barin manaasigtii dadkii acmaashoodii meel dheer ay uga yimaadeen baa si fudud uga iyay marka yaa uga hallaabayso si aynan marka acmaashii uga xumaanin waa in manaasigtii lagu dadaalo marka in aada loo baro towxiidku hadda isaga de maba ansaxaya acmaal towxiid la-aantiise de towxiidkiina waa laga hadlayaa wixii kasoo harana in aada loogu dadaalo manaasigta yani ka hadalkooda qaala ayna yusalli اlimaamu duhra yowma atarwiya imaamka duhurka xagee buu ku tukanayaa yowmu tarwiya maalinta sideedaad wabihi qaala akbaranaa moxamed ibnu ismaaciil bni ibraahim cabduraxman ibni moxamed ibni salaam wa huwa albaqdaadiyu abulqasim altarasuusiyu laa ba'sa bihi abu dawuud iyo nasaa-i baa u wariyaan qaala xadaanaa isxaaqu alazraq wa isxaaq bnu yuusuf alazraq hiqat can sufyaan althawriy can cabdilcaziiz bni rufaycin qaala sa'altu anas bna maliki faqultu akbirnii bishayin shay iigu waran caqaltahu can rasuuli llahi sal ly slam nebiga aada ka xasuusatood ka garato ayna salla duhra duhurka xagee buu ku tukaday yowma tarwiyati yowmu tarwiya qaala wuxuu yihi biminan mina ayuu ku tukaday qultu fa ayna salla alcasra yowma annafri maalintii uu mino kasoo baxaayey nebigu saddex-iyo tobnaadkuu soo baxay annafru thaani maalintaa casirka xaggee ku tukaday qaala bilabdaxi abdax ayuu ku tukaday abdax marka maalintii yowmu nafrina abdax buu ku tukaday maalintii hore uu tegayey yowmu tarwiyana wuxuu ku tukaday duhurkii mina marka waxaa laga qaadanayaa in ay wanaagsan tahay oy fadli badan tahay sunnana tahay mino in lagu tukado maalinta sideedaad duhurka duhurkuu ku tukanaa laba ragco casirka waqtigiisa labo maqribka saddexdiisii waqtigiisa cishaha waqtigiisii labo salaada subax maalinta sagaalaad waa laga dhaqaaqi mara mabiidkaas marka ama baryidaa maalinta habeenka sagaalka ay soo gelayso la baryaaya mina sunnow wax a-imada ka mida oo yidhi waa waajib ama yacnii qofkii ka tagaa waxbuu bixina ma lahan bacdi ahlilcilmi oo mucaasiriina ayaa iyaga wujuub sheegay waxaana dhici karto in qowl uun markaa aada yacni si shaad u ah inuu noqdo ayb waayo qofku haddii uu soo tago ounanba tegin mina ee maalinta sagaalaad uun intuu soo xirto xajkii uu carafo uu yimaado wax waajib iyo midna kama maqnaa inta kale unbuu dhammaystiraya qaala alguduwu min minan ilaa carafa kallahaada mina laga kallahayo ilaa carafata loo kallahayo wabihi qaala akbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu can yaxya bni saciidin alansaariy can cabdillahi bni abi salamata can ibni cumara qaala hadownaa maca rasuuli llahi sal l slama min minan nebiga ayaan la kallahnay mino kala kallahnay ilaa carafata carafaan u kallahnay fa mina almulabii annagou naga mid ahaa mid talbiyeysanayey wa mina almukabiru mid takbiirsanayana waa naga mid ahaa wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim addowraqiyu qaala xadaanaa hushaymu qaala akbaranaa yaxya can cabdillahi bn abi salamata can ibni cumar qaala hadownaa maca rasuuli llahi sal l slama nabigaan la kallahnay fa mina almulabii wa mina almukabir waxaa laga qaadanaa marka mino marka laga kalahayo carafo loo socdo talbiyadana waa bannaan tahay takbiirtuna waa bannaan tahay khilaafka mas'aladaa ku jirana baabkeeduu ku imaan doonaa qaala altakbiiru fi lmasiiri ilaa carafa takbiirta socodka dhexdiisa lagu takbiirsado ilaa carafata loo socdo wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa almulaa'iyu wahuwa abu aba yacni abaa nucaymin abaa nucaymin alfadla bna dukayn qaala xadaanaa malikun qaala xadaanii moxamed bnu abi bakrin athaqafiy qaala qultu lianasin baa waxaan ku idhi wanaxnu qaadiyaani annagoo kuwa kallahaya aan nahay min minan ka kallahayo ilaa carafaad u kallahayo maa kuntum tasnacuuna fi talbiyati talbiyada maxaad ku sameeyi jirteen dhexdeeda maca rasuulillahi sal l slam fii hada alyowmi maalinkan qaala waxa uu yidhi anas kaana almulabii yulabii midka talbiyeysanayo wuxuu ahaa inuu talbiyeysanayo falaa yunkaru calayhi lagu inkiri maynin wayukabiru wayukabiru lmukabiru midka takbiirsanayana waa takbiirsanayay falaa yunkaru calayhi laguma inkiraynin qaala atalbiyatu fiihi talbiyada maalinta carafo dhexdeeda la talbiyeysto wbihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa cabdullahi bnu raja qaala xadaanaa muusa bnu cuqba can mxamed bn abi bakrin huwa الhaqafiyu qaala qultu lianasin hadaata carafa maa taqulu fi اtalbiyati fi hada اlyowm maxaa ka leedahay qaala sirtu hada اlmasiira socodkan ayaan socday maca rasuuli اllahi sal l slam aan la socday wa asxaabihi iyo asxaabtiisa wa kaana minhum اlmuhilu iyagou ka mid ahaa mid laa ilaaha ila lah haysto wa minhum اlmukabiru mid takbiirsadaa ka mid ahaa falaa yunkiru axadu minhm calaa saaxibihi qofna ma ku inkiraynin saaxiibkiisa riwaayadana talbiyadii hadda ma sheegin feeri tahliil iyo wuxuu sheegay keliya un takbiir allaahuma in la yidhaha tahliisha talbiyadu tahliilaa ku dhex jirto labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk allaahuma in sidaa un la yidhaha ama in la yidhaha talbiyadii waabka meesha maba ku jirtaba alxaafid ibnu cabdilbar ayaa marka masaladan aada u raad raac raacay aahaarteedana keenay ilaa marka wuxuu sheegay saddex qowl meelahaas ayuu culimadii salafka uu ka sheegay ibnu cumar isaga waxaa laga wariyey kaana idaa raaxa ilaa carafaat qadaca talbiyata wa kabar ibnu cumar isaga madhabtiisu waxay ahayd hadduu carafaad aadayo talbiyada waa gooy jiray takbiir bis un buu samey jiray idan marka qowl waxa uu yahay talbiyada waa la goynaa markiiba carafaad la aadayo talbiya waa layska dhaafaa takbiir unbaa la wadaa qowlka labaadna waxaa laga wariyey cali radia allahu canhu oo can caliyin anahu qadaca talbiyata talbiyadiibuu gooyey xiina zaalat ashamsu yowma carafa maalintii carafaad duhurka markii la gaaray talbiyadu waa iska dhaafay waa qowlkaasna marka subaxdii ilaa duhurkii waa la dhahayaa talbiyada imaamu maaligna qowlkaasuu ku tegay qowlka saddexaad waxaa weeyaan talbiyada waxaa la jarayaa marka jamrada la tuuranayo jamratulcaqaba subaxa tobnaad ayay talbiyadu go-eysaa middaas marka waxaa ku soo arooray xadiid marfuuc ah oo saxiix ah nacam wa ilayhi dahaba cumaru wabnu mascuudin wabnu cabaas wamaymuuna saxaabadaana taasay ku tageen waana qowlu ljumhuur oo ibnu xajar wuxuu yihi waa qowlu ljumhuuri min alfuqahaa'i wa ahli اlxadiid abuu xaniifa iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo thawrina kaasay ku tageen kaasaan xoog badan marka oo waxaa marka ay tahay talbiyadu waqtigeeda weli waa jiraa ilaa dhagaxa laga tuurto iyaga hadhow marka waxay isku khilaafeen cinda awali xasaatin miyaa lagu goynaa mase kan ugu dambeeya marka la tuurtaa la goynaa meeshaasay iyagana qoladan dambe marka ay ku kala yar aragti duwanaadeen calaa kullin marka masaladana aqwaashaas baa ku jirta hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih